xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa shil ka dhacay deegaan ka tirsan dalka tanzaniya kaas oo ay ku dhaawacmeen ugu yaraan lix iyo toban xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dalkaas shilka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari bas ah oo siday xildhibaanada iyo mid kale oo xamuul ah taas oo sababtay inay dhaawacmaan lix iyo toban xildhibaan xildhibaanadan ayaa ku soo wajahnaa ismaamulka mombasa ee dalka kenya waxaana tirada guud ee dhaawacyada ka dhashay shilka lagu sheegay sagaal iyo toban xubnood oo ay ku jiraan laba sarkaal oo ka tirsan baarlamaanka iyo darawalkii waday baska dhaawacyada ayaa la geeyey isbitaallo ku yaala dalkaasi si loola tacaalo xaaladooda caafimaad haddaba ma ahan markii ugu horraysay oo shil sababay gaari uu ka dhaco dalkan horaantii sannadkan ayay ahayd mar uu mid ka mid ah basaska ka shaqeeya tanzaniya uu jiiray amaba dul maray bas kale oo ku socdaalayay waddadaasi kadib markii cilad xagga bareegga ah ku timid taas oo sababtay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac